washington ee caawa iyo qodobada ku jira dabayshiisa udugale ayaa lagu dawoobaaye dulbaaxdii macaanaydna waa laga dalbaayaaye dambarkii hashaada oo dhashaa doobiloo culane waxaan tegey dugsiyadii qur-aan macallin diimeede waxaan tegey darmaan xamar oo lagu dul joogaaye waxaan tegey buurtii daali ee dahab ku saaraaye waxaan tegey dadkiis wada jeclaa garis wanaaggiie waa hal abuuree cabdixayi cismaan gaas iyo tixdiisa dalxiis ee daltabiyada ka hadlaysa
goboryahay bislaadayo beryahan manooliye bilicdaada wacamba bukaanigu abuurtee boogtii jacaylkuna weli imay bogsoon jacaylkuna welimay bogsoon haygabaal fogaanine kalayoo ibaano oo yaana baabi'in
waa qaybtii koowaad ee waraysi xiise badan oo aan la yeelannay fanaanka maxamuud xaaji cali gaywarow mujtamac fara badan oo soomaali ah ayaa ku dhaqan gees weliba oo caalamka ka tirsan kuwaasoo duruufo kala duwan uga soo cararay dalkooda sidoo kalena duruufo kaleoo kala duwan ay ku haystaan waddamada ay caalamka ka joogaan hase ahaatee hal mid oo ay guud ahaan soomaalida qurbaha ku nool ka siman yihiin ayaa ah hilow iyo daltabiyo aanay badankood weli u suuro gelin in ay maaro u helaan hal abuure cabdixayi cismaan gaas oo ka mid ah soomaalida qurbaha deggan gaar ahaana dalkan maraykanka ee uu barnaamijkan idinkaga imaanayo ayaa daltabyadiisa ku cabbiraya tix uu inoo marin doono iyo intay gaarsiisan tahay daltabyadiisa cabdixay ku soo dhowow mar kale barnaamijka caweyska washington waxaadna iigu bilowdaa gabaygaaga halkudhegiisu waxa uu yahay dalxiis waa dalxiis waxa uu marayaa soomaaliya wadamada mataqaana soomaaliya degmooyin fara badan buu ka marayaa inta soomaalid qofka af soomaaliya ku hadlaa uu dego oo dhan marka laga reebo dhinaca mataqaanaa xaggan gaarisa gaarisa laga reebo waana dalxiis iyo waxyaabo fara badan oo ku saabsan qof kasta inuu tegay oo qurbaha jooga waxyaabo fara badan uu tegay weeyaan midda kale waxaa layidhi dal aqoon la-aan waa la lumaa dad aqoon la-aanna waa la qadaa baa layidhi macnihii dad fara badan oo waddankoodi joogi lahaa oon hadda wax dhibaataa mataqaanaa qabeen baa jira halkana mataqaanaa dhibaatooyin fara badan ku qaba marka saas daraaddeed qof kastoo ka maqan waddankiisa wuu tegey ama ha u xumaado ama ha u samaado lakiin wuu tegey marka maxaad dalxiis ugu bixisay dalxiis waxaan ugu bixiyey waxyaabo fara badan oo tegayo ayaan mataqaanaa ku sheegayaa macnihii magaalooyinka soomaaliya o dhanna meel kastaba inaan cagta saara ayaan jeclaan lahaa gabigana ka muuqata oo aan wada maro dhammaantood wada maro saas daraaddeed oo soomaaliya o dhan meel kastaa maro ama tuulo kasta maro ama degmo kasta maro macnaheedu macni waa dalxiis waddankaagood meel kasta ka marayso ood ku dalxiisaysa weyaan markaas taasaanu dalxiis ugu bixiya marka maadaama meelo fara badan taabanayo calaashaan waad shansan tahay ha aad iyo aad waan hiloobay waan u hiloobay waa garta bal noo maray gabaygaas hilowga cabdixayi gabaygu waxa uu ka waxuu ka bilaabanayaa daltabyoodaye waa inaan dib ugu laabtaaye dadkeenaa gabay ee dawladaha uguma liiteene duul kalaa inoo daba maroo damac ka hayaaye oo dooni inay nala degaan duugga soo hadhaye dabayshiisa udugale ayaa lagu dawoobaaye dulbaaxdii macaanaydna waa laga dalbaayaaye dambarkii hashaada oo dhashaa doobiloo culane waxaan tegey dugsiyadii qur-aan macallin diimeede waxaan tegey suldaan duublahoo beela daadihine waxaan tegey dooyaysigii gartee damalu waabnaaye waxaan tegey duqii reerka oo laga dambeeyaaye waxaan tegey darkii xoolahoo laga waraabshaaye waxaan tegey darmaan xamarahoo lagu dul joogaaye waxaan tegey buurtii daali ee dahab ku saaraaye waxaan tegey dadkiis wada jeclaa garis wanaaggiie waxaan tegey dhul wada daaqsin loo lagu dareeraaye waxaan tegey durbaankii aroos dumarku haysteene waxaan tegey sargaal biiran oo loo digtoon yahaye waxaan tegey bilaal feeladaha duhurkii taagnaaye waxaan tegey diiqoo ciyahayiyo daakirkii subaxe waxaan tegey dayay dacawadii dibadda meeraysay waxaan tegey durduradii ratiga doobta soo ridayey waxaan tegey dinaahada libaax doolahoo yimide waxaan tegey shimbiro duula iyo haadda baaldegiye waxaan tegey daruur hortay oo dooxa soo jebine waxaan tegey daryaankii badda iyo webi duraabaya waxaan tegey dameer qayliyo oo dhereg dareemaya waxaan tegey dogobyadii galool diircaska ahaaye dalsankii diinsoor baan tagaa daayin abadkeye daynuuniyo baydhaba jannaay daacad ba u ahaye dusha ceel bardiya waashid bay darini ii taalle soolow iyo luuq waa inaan wada dawaafaaye diif iyo kismaayo iyo jilib dookhu iga raaci halkii deeqda lagu daadiyee lagu dalxiisaaye durdurada afkooyaan rabaa inaan dabaashaaye daaxdii markiyo jawhar waan daqaqamayaaye dekadiiyo dukaamada camiran dabaqyadhaa dheera sayneele iyo xamar mar baan daawasho imane dal jirkii daasoon baan dul siray calanka doogaaye baled weyne dalagii ku yiil waan ku diirdiirsaday degmada guriceel yaan aroos dababgelayaaye dagaariyo guriceel daryeel waan ka helayaaye dixdii caabud waaqiyo hobyaan diirad ku hayaaye dubaaqayga kama jiran dhulkii daranta weynaaye daantaa cadaadaan usii daadumahayaaye duddada gaalkacyaad baan ku damin diifta igu taalle duleedada lascaanaan nimcada ka daldalayaaye dacalada buuhoodlaan maruun degi inshaalle durba waan ka helayaa wixii deeqaya oo idile damal xagarre iyo laasbore waan ka daaddegaye dayixiya boosaasu waa dege la doortaaye daad mareer sanaag iyo burcay damacday laabtiye dacarbuluq hargeysiiyo berbera deyrtan waan tegaye dar weyne iyo arabsiiyo waa u darsaday sheekhe qiiray ilmadu iga daadaa dibi xusuustii waa la ii damaashaadi laha imana dayrsheene dariiqyada gabiilay dadkan wada salaamaaye dele iyo waxaan tabahayaa duudi boorame sahariya dhagax buur jibjiga waana dayn karine biri dhabiyo herre waa halkii lagu ducaysnaaye dub walaalo aan wada nihiyo uliya diirkeeda iyaguba abaalkii darra dafiri maayaane way noo dadaalaan markay danina haysaaye jabuutina allahaya ka diir shararka duufaanta inaan dunida lagu waari hayndaayin baa qoraye naftu goorta iga duusha ee madacad lai duubo igu duuga waxaan doonayaa inaan dardaarmaayo waaw intaan oo degaan oo aad tirisay oo dhan cabdixayo ma waxay kaaga dhegan tahay ama aad maskaxda ku haysaa inaad saas cagta u marisay sidaad carabka u marisay ha haddii alla yidhaahdo haddii alla yidhahdaan ka horraysiiye wax kasta haddii alla yidhaahdo nafta ilaahay igu simo oo cimri ilaa ilaahay isiiyo dhulkoona mataqaanaa nabadiisu hadda way sii ficnaanaysaa nabadiisu sidan ay ka sii wanaagsanaato inaan wada maro dhulkaasoo dhan ayaan rajeynayaa ama qalbiga ka haya hataa haddaanan wada marin inaan wada maray baan kasoo qaadaya sababto ah meel kasta way isawiran tahay meel kasta mataqaanaa sawir ayaa mataqaanaa iga muuqda qurux badan baa iga muuqda marka qaarkood hore ma u tagtay mise haddan baad sawirkaas aad maskaxdaada ku sawiratay qaarkood waan tegay qaarna maana tegin laakiin intaan tegay waa wax yar waxaan ka hadlaya wax yar wey intaan tegay xataa meeshii aan anigu tegay ama aan kusoo koray xarafka ii mari waaye kuma soo darin xataa meeshii aan anigu aad iyo aad u jeclaa xarafka ii mari waaye kumaana soo darin sababtoo xarafka diiday inuu maro waa garta meelahaas waa kuwe waa qoryooley ma maanan mataqaana maana kusoo darin kutuwari maana kusoo darin baraho maana kusoo darin dhulkaas ayaan kusoo koray marka maana kusoo darin intaasoo dhan xarafka ayaa iga diiday inuu iga maro laakiin qalbigaad ka marisay ha ha qalbigaan ka mariy ha waa tahay aad baad mahadsan tahay cabdixaye aad baad mahadsan tahay thank you aadigaa mudan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam welina waxaad dhegaysanaysaan idaacadda cawaysnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkana waa cawayska washington sida aan toddobaadkii hore idiin ballanqaadayba waxaan caawa barnaamijkan idinku hayaa qaybtii koowaad ee waraysi aad u bogi doontaan oo aan la yeelannay fanaanka caanka ah ee maxamuud xaaji cali geywarow fanaanka waxaa magaalada muqdisho waraysi dheer kula yeeshay wariyaheenna axmed xasan colaad
ugu horreyn ku soo dhowow barnaamijka maxamuud xaaji cali gaawiro aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay waa ku dhowahay barnaamijka axmed xasan colaad anigoo ah maxamuud xaaji cali gaayarow waxaan ka tirsanaa kooxdii xusuus xiriirka guud ee ururada shaqaalaha soomaaliyeed waxaan la shaqeyn ahaan la shaqeyn jiray hobolada waaberi heegan dhalinyarada danan waxaan la shaqeyn jiray iftiin adiga fanaaniinta ka tirsanaa ee dalka soomaaliya oo dhan waa iska cansiin jirnay waa mahadsan tahay marka maxamuud xaaji cali gaawurow maadaama aad tahay fanaan si weyn loo yaqiin goorma ayaad hamisay in aad hees qaado ama fanaan noqoto ay kugu dhalatay yaraantaydii anigoo dugsiga qur-aanka dhiganaya ayaan isku dayey inaan heeso waxaan samaystay gitaar oo gacanta lagu sameeyey waxaana igu gacan siiyey markaa dhalinyaro markaas aan isku meel ku dhalanay aniga iyo asxaabtaydaba waxaa ilaahay naga aqbalay inaan gitaar samaysano gitaarkiina macalin aan u helno macalimiintaasoo ka mid ahaa haddii aan soo qaado cumar cabdulle shooley iyo faarax siidow faarax xagga fankana waxaan oga dayanay fanaaniinta qaranka soomaaliyeed markaasi waxaan joogay tuulada gaaywarow oo aan ku dhashay kana tirsan degmada qoryooley gobolka shabeellaha hoose ee marka marka xilligay ahayd marka ama sanadkay ahayd yaraanteydii haddii aan kasoo bilaabo waxay ahayd koob iyo toddobaatankii ayaan horta fanka aada usoo jeclaaday kadib dugsiga qur-aanka markaan dhammeeyey oon ka baxay waxaan la kulmay allaha u naxariista aabbahay xaaji cali muudey baa la dhihi jiray halgamaa weyn oo usoo halgamay s y l k ayuu ka mid ahaa aada baa loo yaqaanaa gobolka shabeellaha hoose horseed buuna ahaa hooyaday muumino ayaa la yidhaahdaa hadda waa nooshahay aabbahay waa geeriyooday lixdan iyo saddexdii oo dhintay kadib waxaan kusoo barbaaray degmada qoryooley oo dugsiga hoose aan kasoo dhigtay janaale gobolka shabeellaha isagana ka tirsan hoose marka iyo tuulada aan ku dhashay gaayawarow oo brimarigii aan ka baxay iyo sogontadii kadibna waxaan jeclaaday inaan ka mid noqdo fanaaniinta qaranka soomaaliyeed markaasi waxay ahayd toddobaatan iyo saddexdii waxaan ku biiray kooxdii crash program oo fanaaniintii kasoo caanbaxay ay ka mid ahaayeen yaasiin axmed tikfir sahre cileeye axmed nuur jangow iyo hanuuniye rag badan oo hadda baastow maxamed warsame jaamac toban taabo oo hadda mu-alifkeyga ah rag badan oo meesha aan iska soo baranay maxamuud gaarey nin la yidhaahdo oo asagana haddee leegu sheegay inuu joogo lafoole iyo rag badan oo maxaan ku irahda hadda halka aan kusoo tiri karin
marka heestii marka kugu horreysay ma tijaab ahaana u qaaday mise markii aad muqdisho timid oo hobolada aad ku soo biirtay ayaa bilowday heesta heesta aan qaaday kow waxay ahayd hees jacayl ah oo aan ku barbaranayay laakiin fanaanka markuu fanaan noqonayo wuxuu isku fiiranaa ama isku dayaa inuu hees qaado heesta wuxuu horumarsanaa macnaa fanaaniintii ka horreysay heesahooda inuu qaado marka aniga waxaan ka mid ahaa raggii jeclaa fanaaniintii qaranka soomaaliyeed xagga gabdhaha xagga wiilasha heesahooda waa wada jeclaa waxaan aada u jeclaa maxamed jaamac joof allah u naxariisto waxaan aada u jeclaa cumar cabdulle shooli heesihiisi waxaan aada u jeclaa maxamed suleymaan tubeec waxaan aada u jeclaa ninka la yidhaahdo cumar dhuule allah u naxariiste waxaan aada u jeclaa fanaaniintii qaranka horta iga sarreysay dhammaan oo macnaa igu horreysay oo dhan waa waan jeclaa heesahooda gabdho iyo wiilalba marka tijaab ahaan u qaadi jirtay ha tijaabo ahaanaan u qaadiya marka waxaan samaystay hees yaanan jabin daraada la yidhaahdo ayaa kow aan ku bilaabay kadibna waxaan qaaday hees la yidhaahdo qarannimo oo aada uga baxda idaacada raadiyo muqdisho markaasoo ku beegnayd toddobiyo toddobaatankii
qarannimo waxaa helaa qoyskii walaala qarannimo waxaa helaa qoyskii walaala qaybsada dhibaatado dhaqaraara gumaysiga qaybsada dhibaatado dhaqaraara gumaysiga qoonso qoonso qoonso cadaawaha iyo ku dhaafin qayrka qoonso qoonso qoonso cadaawaha iyo ku dhaafin qayrka haw qaadan quudka isticmaar inuu yahay xalaal haw qaadan quudka isticmaar inuu yahay xalaal qortoo laga jaraa yadhaante ha qaadan qortoo laga jaraa yadhaante ha qaadan qaan weeye ha qaadan quruxumale ha qaadan qaan weeye ha qaadan qurux male ha qaadan qiil buu ka dhigan ha qaadan toddobai toddobaatankii ayaan soo galay ceel jaalle oo ku xaraysnaa laba kun iyo shan boqol oo ka mid ahaa isbahaysiga shaqaalaha iyo beeralayda aniga waxaan ka socday beeralayda qaybta iskaashitooyinka ayaan ka socday kadibna waxaan halkaas ku baranay xiriirka guuda shaqaalaha soomaaliyeed ee madaxdooda hogaaminaya markaasi ayaan yani fankaygii meesha ku bandhigay waxaa isoo qaatay xiriirka guuda shaqaalaha soomaaliyeed afartan ruux baan ahayn shan iyo afartan maalmoodna meesha waanan ku xaraysnayn kadibna waxaan bilaabay inaan halkaa ku hayso fanaaniintii halkaa joogtay ama igu gacan qabtay waxaa ka mid ahaa allahu naxariisto cabdi maxamed amiin cabdi jacaf nin la yidhaahdo ka mid ahaa rag badan oo oo halkaas aan isku baranay baa jiray cabdulaahi maxamed sheego oo wariyayaasha ka mid ahaa oo toddobada urur shaqaalana ka mid ahaa halkaasi waxaan ku soo barbaaray haddii aan runta kuu sheego xiriirka guuda shaqaalaha soomaaliyeed oo markaasi toddobada urur shaqaala la dhihi jiray kadibna xiriirka guuda shaqaalaha soomaaliyeed noqdeen aniga waxaan ku soo dhex barbaaray marka shaqaalaha soomaaliyeed gurigii shaqaalaha ayaa deegaan ii ahaa marka heestii kugu horreysay ama fan ahaan lagu aqoonsado ma xasuusataa heesta qarannimo ayaa idaacaddii koowaad aan ka duubay ahayd laakiin heestii aan ku baranayay yaanan jibin daraada eed kolley waa idin maqashiin doonaa iyadana laakiin qarannimo ayaa hees aad loogu yaqaano noqotay
khayro khayro khayraa laga rabaa qabanqaabo gobanimo hawqaadan quudka isticmaar inuu yahay xalaal
kadibna waxaan qaaday hees u jacayl ah oo fara badan fara badan oo igu gacansiiyey abwaaniinta soomaaliyeed sida maxamed warsame jaamac toban taabo sida maxaan ku nuux warsame geedi allahu naxariisto waxaa ka mid ah qaari ayaa ka mid ah rag badan baa yani cabdisalaad qaari weeyaane rag badan baa ka mid ahaa oo igu soo taakuleeyey in maxaan ku irahdaa aan heeso markii ay arkeen inaan heesi karo
hadda heesaha waxaa ka mid ahaa hadda aad sheegtay in heese jacayl ay ku jireen marka laga tago heesaha wadaniga ama qarannimada ka hadlaya marka heesaha jacaylka oo kale markii kugu horreysay ama heestii kugu horreysay oo jacayl ah ood qaado ma xasuusataa aad ayaan u xusuustaa heestaasi waxaan joogay gaywarow heestaasi rasmi ahaan miraheeda aniga ayaa sameeyey habka muusiga waxaa igu gacan siiyey xabad xaaji xasan xabad fiina cusmaan cumar lunge cusmaan afgooye iyo barkash buraale oo hadeer ku maqan dalka sacuudiga raggaas iyo maxamed cusmaan macow nin la yiraahdo isagana faarax sidow ku magac dheer iyo faarax sidow faarax nafsadiisaba ayaa igu gacan siiyeen heestaasi hadeer waxaan jeclahay inaan maqashiiyo rag oo maqlay oo badan baa jira laakiin heestii ugu horreysay oo aan qaaday oo jacayla taas bay ahayd balna maqashii bal heestaasi si dadka ay dib u xasuustaan heesahaadii sida weyn lagugu yiqiin
gabar yahay gabar yahay nimbalay asiibto beerka u ku orin boholi ay u diyaar tahay hurda aan boganayno bartaaleel ka kacay haddii baab laga fiirshay culimmadu waa isku biidhay midba aayad baneeyey la isugey baleenkii la yidhaahdee bishaaraddu waa inintaa baddankeedu iyadaa abbaxnaantii may badbaadin lahayd
noolye bilicdaada wacanba bukaanigu abuurtee boogtii jacaylkuna weli may bogsoon boogtii jacaylkuna weli may bogsoon haygabaalfogaanine kalayoo ibaano oo yaana baabi'in
codkaasi hallaasiga ah iyo kabankaasi isku dhacaya labaduba waxay ahaayeen codkii iyo gacantii fannaanka maxamuud xaaji cali gaywarow iyada ayaanan ku soo xirayaa barnaamijka cawayska washington ee toddobaadkan waa inoo toddobaadka dambe haddii alla idmo iyo qayb kale oo ay ku jiraan heesaha uu qaado fannaanka ee sida weyn loo jecel yahay fannaanka waxaa magaalada muqdisho waraysigaasi kula yeeshay wariyaheenna axmed xasan colaad inta aan dib mar kale iska maqlayno dhammaantiin salaama maalintaan isbaraanan isha kugu bikaacshay beerkiyo wadnaha durba baaqisiiye inaad tahay baxnaantiyo boqoradii haweenkaay inaad tahay baxnaantiyo boqoradii haweenka haygabaalfogaanine kalayo ibaano oo yaana baabi'in haygabaalfogaanine kalayo ibaano